baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kalfadhiga sideedaad kulankiisii sagaal iyo tobnaad waxaana xarunta golaha shacabka soo xaadiray xildhibaano tiradoodu gaarayso boqol laba iyo afartan xildhibaan ajandaha kulanka maanta oo qodobo dhowr ah ka koobnaa ayaa waxaa ugu horreyn warbixin laga dhegaystay guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka xildhibaanad maryan cariif qaasim oo guddigoodu uu baarlamanka u soo gudbiyey shantii cutub ee ugu dambeysay dastuurka qabi qoraalka ee soomaaliya waxaa noo harsanaa cutubka lixaad kan toddobaad kan sideedaad iyo kan sagaalaad waxaa asna noo harsanaa cutubka shan iyo tobnaad oo ugu dambeeya dastuurka haddii loo laysku daro toban cutubna horaa idinkugu soo gudbinay shan cusub cutubna maanta laydiin soo gudbiyey cutubada markaan kasoo shaqa markaan aan kasoo shaqaynay waa cutubo wada masiiri ah oo ka shaqayntoodu xiliiska taaridda iyo talint ka talintooda intuba ay dalka soomaaliya u tahay nolol alageeda maryan cariif qaasim ayaa sidoo kale cutubyada ay soo gudbiyeen guddigoodu waxaa ka mid ahaa afar cutub oo si gaara uga hadlaya saddexda awoodood ee ay dowladnimada soomaaliya ku dhisan tahay waxayna xustay in cutubyadaasi ay qalqalgeliyeen xasiloonida afar dowladood oo soomaaliya soo martay cutubada afarta ah ee hore waa lix waa cutubka lixaad cutubka toddobaad cutubka sideedaad iyo cutubka sagaalaad waxay khuseeyaan saddexda awoodood ee ay dowladnimada soomaaliya ku dhisan tahay saddexdaas awoodood waxay kala yihiin sharci dejinta fulinta iyo garsoorka waxaa si gaara in loo xuso oo hoosta looga xariiqo mudan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo abuuray isqabqabsi maamul iyo isfahmiwaha siyaasadeed lix iyo tobankii sannadood oo lasoo dhaafay haddii aan awoodahaas aan kala qeex kala qeexnayn iyo isqabqabsigii ay sababeen aan in yar ka taabto cutubyo cutubyadaas waxay khalkhal geliyeen xasiloonida afar dowladood oo kasoo oo na soo martay waxay khatar geliyeen jiritaanka iyo habsami u socodka maamulka dowladnimada dalka xildhibaanada ayaa intaasi kadib bilaabay inay ka doodaan arrimaha ku aadan hawsha ay qabteen guddiga dastuurka ee baarlamanka iyo in loo gudbiyo cutubyada ay dib oegista ku sameeyeen baarlamanka tobnaad iyo in kale waxaana xildhibaanadii baarlamanka ka hor hadlay ka mid ahaa yaasiin cabdiseed oo doodiisa qaabkan u dhigay afar sano ayaa hadda waktigeedii aad ogtahay inuu sii dhammaanaya ad ogtihiin waxaad la socotaan muhiimadda ay lahayd afar sano dastuurkan in laga qabto oo labadaa guddi ay u xisaarnaayeen ilaahay baa idinku dhaariye waxaydnaan idinku akrin oynaan eegin oo bugaagtan ku qoran oo ay ahayd inaad eegtaan waxaa laga ansixin karaa maxay yihin maxaa laga ansixin karaa maxaa baarlamaan ansixin karaa maanta aan ognahay waktigu meesha uu marayo in aynu hawshaa galno waxaan u arkaa inay tahay yacni shido kale iyo ama dhibaato kale oo loo geysanaya dastuurka sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa qeexay inay habboon tahay qaraarka ay soo gudbiyeen guddiga dastuurka in meel lagu ogaado in maanta aan dhahno guddigii intaasoo shaqaynayo waxba lasoo qabanin iyo annaga ma akrin annaga haddaan akrinayna mid noo diida ma laha waxay ahayd inaan akrino waktigiyaa noo saamixi waayey waktigiyaa nagu dhammaaday baarlamaan kalaa imaan doono hadda fasax haddaan kala galno inaan soo noqowayno baarlamaanka kursigii qofka muxuua loosoo doortay uu kusoo fadhiistaa laga yaaba marka sidayna u diyacmin shaqadii lasoo qabtay ee baarlamaankan uu soo qabtay ayaan meel ammaan ah aan u tilmaamohoyna oon leenahay yiridaas ha laga galo doodda oo qaadatay muddo dheer ayaa gebagabadii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad waxa uu soo xiray kulanka isagoo sheegay in maalinta sadiga dib la isagu soo laaban doono waxaana uu guddoomiye ku-xigeenku meesha ka saaray hadalhayntii ku aadanayd in baarlamanku dhowaan xirmi doono isagoo taa beddelkeedana sheegay in kulamada baarlamanku ay sii socon doonaan ilaa la helo baarlamankan kii bedeli lahaa xildhibaanada sharafta leh aada iyo aad baad umahadsan tihiin hadduu ilaahay yidhaahdo waxa weeye waxyaabaha oo suuqa laga sheekeedo la dhaho baarlamaanka waa la xirayaa baarlamaan la xirayaa ma jirto baarlamaanku waa furnaanayaa waa shaqaynayaa ilaa iyo baarlamaan xilka nagala wareega uu meesha ka yimaadana halkan aan fadhinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirka waan loo xiraya kulanka baarlamanka ee maanta ayaa lagu dhaariyey laba xildhibaan oo kale ah maxamed aadan qalabxoor oo lagu bedelay xildhibaan cabdulaahi jaamac xuseen oo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel ambasador waxaana sidoo kale baarlamanka lagu hordhaariyey xamse saciid xamza oo lagu bedelay xildhibaan burci maxamed xamza oo isaguna ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel naaso hablood baarlamanka ayaa sidoo kale maanta warbixintoodii saddex biloodlaha ahayd waxa ka soo jeedisay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo ka warbixisay saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxyaabihii guddigooda u qabsoomay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho